بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد جزاكم الله ومهدسنتين ذاتين بعد صحافته شركة halkan aan ku qabanay wuxuu ahaa shir wada tashi ah oo beesha hawiye ay ku qabatay halkan ujeedka laga lahayna wuxuu ahay masiirka beesha in lagu qaadaa dhigeeyo runtii dood fiican oo aan isleeyahay waa midda wax lagu dhisi jiray ayaa bahdi isweydaarsatay ayagoo ka kooban rag iyo dumarba tirada shirka waxay la ekaaday saddex boqol ilaa laba boqol iyo konton intuu dhexaysa waxaan ku xalinaynay runtii wax badan oon isleenahay waa loo baahan yaha maanta in la xaliyo waxyaabaha aan shirka ku soo qaadnay waxaa ka mid ah in xilligan aan lagu sii jiri karin sida hadda ay wax yihiin sidaas darteed ay u baahan tahay beeshu inay wada tashi maanta ay yeelato waxaan ku qaadaa dhigaynay dhibaatooyin badan oo noo muuqanaya runtii oo si kala muhiimsan midda ugu horeysa waxaa weeye midnimada beesha midda ku xigtaay waxaa weeye in loo gudbo markii la midoobo kadib sidii beeshu ay isu dhisi laheed oy deegaanada ayadoo ay ku abtirsato ay u samay laheyd dowlad goboleedyo ama maamul goboleedyo waxaa kaleetoo la soo qaaday go-aan rasmiyana lagu gaaray beeshu inay la xisaabtanto dowladda wax hadda ka dambeeya dowladdu waxaan aaminsannahay sidaan annagu u taageernay oon u martigelinnay oon u waxgarbeelnay beelaha kaloo soomali inaysan intaas samaynin ayaan aaminsannahay sidaas darteed waxaan rabnaa w hadda ka dambeeya beesha inaan la xisaabtanno dowladdu beesha inay la xisaabtanto si dhab ah canshuurta laga qaado beesha hawiye ganacsatadeeda iyo gobolka banaandir dekadiisa iyo ayroboorkiisa iyo suuqyadiisa inaysan dowladda ku filnayn saasaan annaga aaminsannahay waxaan rabnaa aan usoo jeedinaynaa dowladda oo baaqa iyo maaragtay kamida talada ay beeshu go-aansatay maantay in ay ka dhexayso dowladdu beelaha soomaaliyeed oo dhan oo shanta beelood ka kooban sidaas darteed waa in si saxa beelaha soomaaliye dowladda ay ay maaragtay u garab istaagaan waa inay canshuurta wax ka bixiyaan gobollada soomaaliyeed waa inay dowladdu canshuur ka keento waa in maaragtay si saxa loo xisaabtamo annagu waxaanu maanta kabacdi usoo gudubnay inay dowladdu kor saaraato hawiye keliya ama gobolka banaandir keliya arrin lagu sii socon karo runtii may ahan marka sidaas darteed waxaan rabnaa in baahida dowladda ay u taallo muxuu ahaa soomaaliyoo dhan gobolladeedoo dhan dekadaheedoo dhan si saxana dowladda loo taageero haddii sidaas aysan ahayn waxaa imaan doonta hawiye inuu tashado xisaabtan dhabana uu dowladda la xisaabtamo wixii dowladda aynugu leedaho xuquuqa annaga waan ogolnahay laakiin waa inaan helnaa xuquuqda annagu aan ku lahayn sidaas darteed waxaa imaan doonta oon go-aansanay maanta xisaabtan dhaba inaan dowladda la xisaabtanno dhaqaalaha aan leenahana aan maarata wixii dowladdu aynagu leedahana aan iyada u ogolaano waxa inagu leenahana aan ku dhisno deegaanadeenna iyo maaragtay masiirka muxuu ahay beesha taasaanu go-aansanay maamul goboleedyo rasmi ah oo aan ahayn wixii maanta ka dambeeya afka sheeg in la dhiso ayaan kusii soconnaa haddii alla idmo shabeelle istay gobollada dhexo ayadana aan ka dhigi doonno ama labo ama ka badan iyo intii maaragtay annagu aan ugu talagalnay inay maaragtay tubooyinka laftooda inaan waxaan rabnaa sida aan ugu talagalnay arrintu may noqonin cabashooyin badanaa ka yimiday beeshu waxay ka qabtaa borotayso sida hadda wax u socdaan si saxoon aqbali karna ma ahan waa in heshiis rasmiya laga gaaraa jubbooyinka haddii kaleeto wixii hadda wax hadda socdaa wax la aqbali karo inaan ku qanacsanay marna ma noqon karaan marka go-aanada iyo talooyinka beesha waa sii socon doonaan laakiin waxaan aaminsannaha bidillahi kariim inaan ka soo saarno marka u dambaysa wax saxa oo soomaalina ay maaragtay mxu aanaan ku dulmaynin xuquuqdana aanaan uga tegaynin marka intaasaa go-aankeyga shirkun saasuu ku saabsan yahay waxaana ka soo baxay guddi rasmi ah oo arrintaas si gaarsiiya meesha loo baahan yahay haddii alla idmo si dib baana insha allahu kasoo sheegi doona guddiga tiradiisa iyo xilligay isugu imaanayaan iyo howlaha u yaalla oo baaxadda leh say u kala hormarinayaan aadaad u mahadsantihiin aad bilahi tawfiiq